gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdirashiid maxamuud riiraac ayaa sheegay in muddo afar iyo labaatan sac gudahood ah ay ku dhawaaqi doonaan natiijada doorasho ee degmada hargeysa riiraac ayaa waraysi siiyey laanta afka soomaaliga ee v o e da wuxuuna u warramay wariyaha v o e da qadar maxamed cakulle bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka hore waxaan runtii mar labaad hambalyeynayaa guud ahaanba shacabka somalilan siday u dhan yihiin sida runtii mugga iyo miisaan kale ilbaxnimada le ay u codeeyeen nabadgelyadana u ilaaliyeen intaa markaan ka gudbo waxaan iyagana hambalyeynayaa degmooyinka iyo gobollada runtii dee lagu dhawaaqay iyo shacabka degan degmooyinka ayaga iyo gobolladaasu guud ahaan commishinka doorashooyinka qaranku dee wuxuu ummadda ugu maqan yahay ama uga shaqeeyaa waa doorashooyinka waa laysku kaaya garab taagay aada baanu uga mahadnaqaynaa haddeerna waxaanu leenahay inta hadhayna commishinka doorashooyinka qaranku wuxuu maqan yahay shacabka shacabkuu maqan yahay awshii loo idmado buu ku maqan yahay annagoo garbaha runtiisa haysana oo aada ugu mahadnaqayna xusbiyada qaranka oo si fiican oo mug iyo miisaan le noola shaqaynaya hawshii baanu ku maqanay gebagabeynteedii meel wanaagsan bay maraysaa haddaa su-aal kale kuweydiye gudoomiye kamaruud jeex oo marna heer gobola marna degmada hargeyso degmooyinkii ee doorashadu ka dhacday ta ugu weyna ayaa harsan horta marka koowaadaan kuweydiiye ma wax ciladabaa jira farsamo ahaan ma wax muranabaa jira mise tirintii ayuunbaa weli socota
maya alxamdulilahi rabbilcaalamiin muranno ma jiro farsamona ma jirto wax walba waa hagaagsan yihiin siday ahayd bay u socdaan xusbiyada qaranka ayaa jooga goobjoogka ah iyaga dee shacabka ka dareemi lahaa shacabka iyaga maarata shacabku doortay iyagaa ka wakiila musharaxiinta iyagaa soo sharxday haddii wax yari jiraan dee iyagaa ka hadli lahaa laakiin waxa weeyaan hargeysa way badan tahay aada bay runtii u cod badan tahay u goobo badan tahay qodaxda iyo shilinta iyo waa laga gurayaa si fiican baa loo hubinayaa waxa weeyaan waa lagu noqonayaa waxbad baa loo eegayaa si si maaragtay aanay wax musteegihi insha allah ama ama ama khaldani u dhicin una soo bixin laino waxa weeye de intaasoo goobood lix toddoba boqol oo goobood baa musharax kasta laysla doonanayaa nambaradiisa ya halka toban buu ka hela halka shan buu ka hela halka boqol buu ka hela halka waxaasaa laysla raadinayaa midda kale dee yaan la ilaawin arrinta miisaankan samaynaysaa waxaa weeye de waa laba gole doorasho laba golaynu qabanay hadday golo tahay de maalin horaa laga farxalan laha laakiin laba golaynu qabanay aada iyo aad baanu ugu faraxsannahay gobolladii codka koobnaa oo iyaga laftooda aan koobnayn markay laba noqotay inaanu soo gebagabeynay oo dhammaynay hargeysana waxaanu leenahay waa dhowdahay aada iyo aad bay u dhowdahay hadday dhowdahayna waxaanu samir baanu ka codsanaynaa shacabka inay sugaan baanu ka codsanaynaa wax wanaagsan baa laydiin soo karinayaa
markaad eegto haddaad qiyaas guud samayso ma laga yaaba caawa maanta waktiga ugu badan ay qaadan karto ama waktiga ugu dhow ay qaadan karto haddaad qiyaasto maxaad oran kartaa wallahi waxaan is leeyahay wakti dhow wakti dhow bay insha allah suuro gelaysaa laakiin dee shaqo socota oo qayb yari ka hadhay oo gacanta lagu hayo waxaa laga yaabaa de dee nin weyn baa layidhi hadal ka dhacay waa geed qolof ka dhacday haddaan wakti qabto oo waktigii shaqo loo baahan yahay dub u dhigto waxay noqonaysaa ma garanaysaa dee waxaan saxayn marka waxaan leeyahay wakti dhow waanan ku rajo weynahay oo leenahay dadka laabta usii daaya inaanay inaanay afar iyo laad saacadood dambe qaadanin laakiin insha allah waynu isu samraynaa waynu sugaynaa aada bay u dhowdahay taa ha laysla ha laysla qaato dadkuna ha iska nasto dee waa maxaa la odhan jiray bishu guriga hortiisayima golaha wakiilada haddaynu gudubno gobolka marood jeex baa hadhay gudoomiye kaa laftigiisu waa gobolka ugu dadka badan codadkii la bixiyey laakiin maxaad isaga bal kaa isaga ka hor isaga tirintiisu halkay isaga socotaa ama
dee wax badan ka dambayn maayo sharciga ayaa dhigaya in golaha deegaanka marka hore lagu dhawaaqo dabeedna degmooyinkiisu soo xoroodaan isagu wuxuu leeyahay degmooyinkii la kala tiriyey ee baligubaadle sallaxley gebiiley dhammaantood hargeysa dubaa laysugu tirinaya dubaa laysugu tirinaya lagu wadaya laakiin dee wuu barbar socdaa maaha shaqadaas in layska ilaaway tirintoodii hawshoodu way isbarbar socotaa waxaanu rajaynaynaa inaanu wax badan ka dambaynin insha allah isaguna uu soo raaco wakti kooban kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada somalilan cabdirashiid maxamuud riiraace oo u waramay wariyaha v o e da qadar maxamed cakulle